magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa waayadii dambe kusoo badanayay isticmaalka mootada labaluuleyda taasi oo shaqa abuur u noqotay dhallinyaro badan oo ku nool caasimada waxay faa'iido xoogan u noqotay suuqa shaqada ee dhallinyarada iyadoo geesta kale la timid caqabada aad u daran oo ka mid tahay shilalka xaddhaafka ah qaar ka mid a dadka dhaawacyadu kasoo gaadheen shilalka mootada ayaa faahfaahin ka bixiyey siday wax u dhaceen aniga oo usoo socdo shaqadeyda ayaa degdegsan waa dahad isleh ayaa waxaan soo raacay mooto fekon fekontana waa waxa ugu degdegsiimada badan ee qof dahsan oo raaco mootadii anigay nin kale isla saarneen gadaal anaga daba timid bajaaj ma garan karo sida shilka u dhacay keliya waxaan ka war helay mootadii oo gadoomayso iyo anigii oo xaaladda aan ku jiro aan ka warqabin oo shoog qaaday kasey wax u dhaceen meeshay naga soo dhaceen ma ogi laakiin waxaa ogahay inaan moobeel ku hadlaayay waxaan keliya soo baraarugay anigii oo maaragta maxaa la yidhaahdaa meelaa jooga aan ogeyn mootadii oo sii liiqayso wax ku dhacay markaasna ma fahmi karin inkastoo shaqa abuur ay u noqotay dhalinyaradana mootada labaaluguleyda haddana waxay kala kulmaan caqabad aad u badan cabdiraxmaan maxamed xasan iyo cabdirashiid cali waxay ka mid yihiin dhalinyarada caasimadda kuna shaqaysta mootada labaaluguleyda إرهاب تميل لمسها بالله يعني اه تلل تلل متش موطي ويل ساتي موطي اللي قدو انت سايب فانت تاوي جنبك الواي مروي فاذا سايب فاذا ما يكون قوي كست مالتي ونو مال جوجر لك هاي سنة لكن والكل يعني زي اللي ملا jilbigeeda waa fuqsanya dan le maalin garan toban doolara qabtaa subaxdii ilaayo habeenkii toban doolara qabanaa xoogo waa iska fiicantaa nolol maalmeedka macnaha intaada meel cidle iyo taariid iyo balaayo aadi leeda way ka fiicantaa
ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa sheegay in darawallada kaxeeya mootooyinka aysan ahayn kuwa u hogaansama sharciga waa kan dhamme cabdulaahi cali xaaji kana mid ah ciidamada ilaalada wadooyinka ee muqdisho oo faahfaahinaya arrintaasi mootofaykonku badanaa shilkeedu wuxuu ku yimaadaa waa ba- baabuurkan waad dhaafaysaabay is leedahay waad ka gudbi kartaa saasay marka shilku ku imaanayaa waa la cadaadinayaa waa la celinayaa waa lagu qasbayaa mooyaane ma rabaan maba rabaan bahaa meel alla meeshii bannaanay rabaan inay dalq dhahaan ay galaan xataa baabuurta hoostooday marayaan hadday rabaan meeshii bannaan unbay marayaanba dhakhaatiirta caafimaadka ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay korortay tirada dadka ku gala shilalka mootooyinka muddooyinkii u dambeeyeen ay la kulmeen dhallinyaro qaba dhaawacyo aad u daran doctor cabdirasaaq macalin isaaq waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta lafaha isbitaalka digfer waxaana uu sharaxayaa dhaawacyada soo gaaray isbitaalka ee ka dhasha shilalka mootooyinka haba u badnaatee in qofka nolosha inta een, noloshiisa uu uu- uu noqdo mid curyaan oo kale een, ay saamayso een, maskaxiyan ay u saamayso dhaqaale ahaan marka aad bay u fara badan yihiin kaysaska aan een, noogu yimaada cisbitalka bukaanada ama dadka ku soo dhaawacma shilalka mootooyinka waxa ay een, saamayn aada u xoogan ay- ay- ay u geystaan ee, qaybaha jirkooda haba u badnaatee een, een, lafaha een, adimaha hoose iyo adimaha sare